haatanna ku soo dhowaada barnaamijkeennii caweyska washington waxaa inoo haysa casho ibraahim aadan cashicuud
dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington toddobaadkanna qodobada aan idinku haya waxaa ka mid ah madaxweyne barack obama oo la ogaaday inuu hiddo ku leeyahay dadkii la addoonsan jiray ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaan idinku hayaa silooxa lagu dhigaa soonqaad waa lagu safraa sakaama laga baxshaa sariig waa lagu dhaqmayo sujuud waa lagu nastaa siinkii kale waxaan lahaa waa buwaan inacaws gurow iyo saar uu kaga hadlayo bisha barakaysan ee ramadaan waxa aad sidoo kale barnaamijka cawayska washington ee caawa had ku dhegaysanaysaan adduunyadu waa degdega u dharaarbaduuday degtaa
waa fanaanadda nagrumah oo aan caawana qayb kale idinka maqashiinayo waraysigii ay falastiin axmed iimaan kula yeelatay magaalada torona ee dalka kanada waxaa dhowaan soo baxay saar halkudhegiisu yahay soonqaad oo uu tiriyey abwaan cabdirashiid cumar oo loo yaqaano inacaws gurub oo gabayadiisa ay soo caanbaxeen labadii sane ee u dambaysay si weynna looga yaqaano deegaanada gobolka waqooyi bari ee kenya saarkan ayaa markii aan dhegaystay aan qudhayda si weyn uga helay abwaan inacaws gurow ayaan telefoon ku wacay oo aan weydiiyey bal inuu wax iiga sheego saarka balse marka hore bayd ka mid a saarka ila dhegaysta silooxa lagu dhigaa soonqaad waa lagu safraa sakaama laga baxshaa sariig waa lagu dhaqmayo sujuud waa lagu nastaa siinkii kale waxaan lahaa sancayn garad aadanuhu waxaa soocayo ka duway dhammaan sanku neef la suran adduun uu sayidka yahay saabyaalmaan weeye iyo kas lagu soriyo garaad subxaan saayidid sigaar siiyayo laabta uu suraye siismada galladaa caqliga sir baa kuwa hoos sidkane dadow sawd waanaliyo sawaxan soon lagu sharxiyo saar diiniya iga guddoon siinkii kale waxaan lahaa ahey waan ku dhihi laha haddaan kula joogi lahaa horta gabaygani ama waa horta waa saar soo maaha saar waxaa waxaad kaga hadlaysay bisha barakaysan ee ramadaan ha tusaale ahaan maxaad dadka ku tusaaleynaysay fariintaadu maxay tahay fariintayda waxay ahayd inaan soonka ka hadla oo macnaha maantada soomaalida laga hela arrin soonka ooga hadli karta sida sharciga ooga hadlay macnaha soon oo meelo laga daardaarmaan sidayna soomaalida waxa waxaa lagu yaqaanaa inay wax qeybna ka daarta waxna iska dhaafta laakiin tan waxaa isku dayay inaan isagoo idil soonka oo idil qofka dhegaysta inuu ka bogan karo macnaha dulo ahaan ama mawduuc ahaan oo ka bogta soonka iyo waajibaadkiisa iyo ha waxyaalaha soonka buriya waxyaalaha soonka waajibka ah in la sameeya soonka naftiisa macna ahaan wuxuu yahay tacriifkiisa wuxuu yahay waxyaalaha dacaas o kale ah oo isku xiran oo maaragtay hal mawduuc ah inaan ka dhigan isku dayay dadow soryayn xiro samayn taaciyo wanaag sacyiga labalaaba oo sariigtoo dhowrsado sarreeyow yaa allow dembiga naga saamax dhaha
markaasi aad sidaas leedahoo kale ma wax ra'yi ahaan adiga kugu soo dhacay oo caqligaaga aad ka keentay bay ahaayeen mise waxay ahaayeen axaadiis aad markaasi aad u bedelaysay aad soomaaliyeynaysay ama aayadaha qur-aanka qaar ku jira mawduucu idin wuxuu ahaa axaadiis ama maaragtay aayado qur-aan ku jira masalan hadda jumladii aad aad aada daartay maxaa la yidhayy samayn taaciyo wanaag sacyiga labalaaba oo sariigto dhowrsado sareeyo yaa allow dambiga naga saamax dhaha waxaan isku dayay macnaha mid waa daacadii oo la labalaaba wixii camal of wanaagsan oo la sameynaya la labalaabo sida maaragtay nabiga alayhi salatu salaam uu sheegay oo waktiga soonka aada loo kordhiy maaragtay dadaalka l lagu dara iyo sariigtoo dhowrsado sariig waxaan ka wadaa meeshan taqwo aayadda qur-aanka waxay ahayd lacalakum tattaquun markii laga hadlayay soonka far in farad laga yeelay marka jumlo kasta oo ka jirta saarkaas waa wax ku salaysan diinta islaamka oo maaragtay sal iyo raad kula diinta xadiis ahaada qur-aan ha ahaada balikaada qayb kale dhegaystayaasha maqashiinaya waa saban barakaysanoo sakiinada soo degto saqaro naar iyo cadaab afka saar ood afeed lagu suubiyo si row shaydhaan dhib badan la seeteeyo ibliis silsilad adag lagu xidhe dadow sooryayn xiro samayn taaciyo wanaag sacyiga labalaaba oo sariigtoo dhowrsado sarreeyow yaa allow dembiga naga saamaxdhaa siinkii kale waxaan lahaa bilsoon baa lagu jiray dadow soomoo sabro taraawiix fiid soka sinaba habadaynino saqdhexe soo jeed habeen salaad lay laasimo sooryayn xiro wanaag badan suubiyo sadquur iyo sadaqa dhiib sahay kaba dhigto samayn taaciyo wanaag sacyiga labalaaba oo sariigtoo dhowrsado sarreeyow yaa allow dembiga naga saamaxdhaha siinkii kale waxaan lahaa qaabka aad u tirinayso waa saar qaabkanna inta badan soomaalida waxaa lagu yaqiinay nin la dhihi jira allahu naxariistay carays ciise kaarsho inta badan saararka sidan kale u samayn jiray ma isagaad dhegaysan jirtay mise adigana iskaabaad qaabkan u samaysatay maaragta qaabka waxaa iskale koonfur idil iskale ama waamaah ayuu khaas ku yahay saarka maanta ahaan meesha uu garaarka ka u joogaa dadka waqooyi garaarka oo gabayga ku xiga martaba ahaan meesha uu u joogaa reer waqooyi ayuu u joogaa saarka reer waamaha ama reer koonfureedka mid waa saas carays cuse bixeed allah unaxariistee uu soo caanbixiyey marka anig markaan anigu markaan ciyaal lahaa ayaan dhegeysan jiray carays on laakiin maanse ahaan waama waa laga dha macnaha saaka waa laga yaqaanaa gabdhaha qaada raggaa qaada macnaa wax waxaa waaya saa loo garanaya caraysna waan dhegeysto aada u dhegeysta isagana siduu nabigeenna yidhi soo manahan zuur ka tegin subxaan xaajiyo waxdana sadaadiyo gaaja dubi sadseegii kama lehe dadow sawdkaa garto suur iyo been iyo xansheeg laqwiga seeteeya oo sooryayn xiro samayn taaciyo wanaag sacyiga labalaaba oo sariigtoo dhowrsado sarreeyow yaa allow dembiga naga saamaxdhaa
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa tan iyo intii uu qabtay xilka madaxweynenimada iyo intii uu ku jiray ololaha uu ku doonayey xilka madaxweynenimada waxaa markii muddo la joogaba soo baxaysay su-aal ku saabsan qofka uu yahay madaxweyne obama iyadoo ay xitaa jirtay xilli si weyna telefishinada dalkan maraykanka la ysaga tusayey warqaddii dhalashada ee madaxweyne barack obama oo ay ka muuqato cisbitalkii uu ku dhashay ee dalkan maraykanka waxaa weli soo baxaya kuwo kale oo ku saabsan obama iyo qofka uu yahay caawana waxaan idin hayaa madaxweyne obama oo la sheegayo in uu ka soo jeedo dadkii addoonsiga loo keenay dalkan maraykanka haaruun macruuf oo sheekada sii akhriyey ayaa maxamuud mascadda uga sheekeeyey ee aan wada dhegaysano maxamuudo marka hore waxaynu ogeyn horta obama inay iska dhaleen nin madow ah oo kenya ka yimid iyo gabar caddaanoo ka soo jeedo gobolka kansas ee dalkan maraykanka waxaa daba loo maleynayay obama inuusan wax faraca ku lahayn dadkii addoonta ahaa ee la addoonsan jira ee maraykanka la keenayay intii u dhexaysa qarnadii lixi tobnaad iyo sagaal iyo tobnaad sababtoo ah dadka badankooda waxaa laga keenayay wadamada galbeedka africa bartamaha africa iyo siiba meelo kamida koonfurta africa gaar ahaan senegal gambia guinea bissau sierra leone liberia ghana cameroon ilaa xataa mozambiq ba meel mararka qaarkood laga keeni jiray aad iyo la isma lahayn marka adoontana laguma aqoon in laga keeni jiray bar- bariga africa aad aad iyo aad sidaas darteed maadaama aabihii uu bariga africa ka yimid Mhm.
sidee bay isku soo geli karaan weeyaan dadkii adoonta ee la keenay wadankan dadkii lasoo adoonsaday ha Eh, marka yeah.
hadda kooxo khabiiro ah oo hidabaarayaal ah ayaa abaamo waxay ku xiriirinayaan dadkii adoonta ahaa Hey.
mana aha dhinaca abiya waa dhinaca hooyadiis oo maxay leeyihin markaa waxay leeyihin marka hooyadiis cadaan ahayd waad ogtahay Mhm.
waxay leeyihin obaamo hooyadiis waxaa la xaqiijiyey marka horeba sideedaba horta inay farac bay waxay ku leedahay ireland gartay dhinac kalena waxay farac ku leedahay oo ay gashaa dad adoon ahaa oo gobolka virginia Mhm.
ku sugnaan jiray dadka Hadduu- ugu hadduu horreeyay gobolkan aan adoon deriska noo ahaa.
halkan waa ah.
gobolkan aan deriskana oo washington d c ay waxay leeyihiin mid ka mida raggii ugu horreeyey ee adoonta ahaa ee gobolkan virginia la keeno Mm.
nin la yidhaahdo john punch nin madow ayuu ahaa Mhm.
ninkaas ayaa la leeyahay xiriir bay la leedahay sidee marka la leeyahay xiriirkaasi wuu wuu ku yimid oo maxba eh, waxaa la baaray ama xiriirkan lagu ogaaday asalka sidee kusoo taxliilayaan sheekadan marka waxa horta waxaa sameeyey een, waxaa soo bandhigay daraasadan eh, ancestry com waa hay-ad samaysa hidaraaca oo ku sugan gobolka utah waxay adeegsadeen d n a khubaro ayay adeegsadeen laba sano ayay baaritaankan wadeen waxay leeyihiin marka in sanadku markuu ahaa kun iyo lix boqol iyo afartankii Mhm.
ninkaasi la dhihi jiray master banj oo adeego u ahaa nin cadaan oo gobolka virginia degan waxay baadheen diiwaano badan oo ay ku qoran yihiin ninkaas qoyskiisa iyo wixii ku hareeraysan iyo hidaraaciisii iyo hantidii uu lahaa waxay tegeen meeshii uu ku noolaa deegaankii uu ku noolaa waxay sheegeen marka in diiwaanku uu tusayo in ninkaasi uu caruur ka dhalay haween haweene cadaana hay qoyskaa markaa mr banj qoyskaa reer banj aad iyo aad waxay ku caan baxeen baa layidhi qoys waxay ahaayeen guurkan isdhexgalka ee Aad dadka iyo.
kala midabka ay waxaa isguursadaan multiculturalka waddankan laga ayay yidhaahdo caan ku ahaayeen Aad sideedaba iyo, wax aad ku iyo.
bilaabatay obaama iyo hooyadiis maahay ma ahayn Way irid.
marka khubaradu waxay leeyihiin caruurtii ninkaas iyo gabadha cadaanka ay iska dhaleen caruurtoodii Mhm.
oo dee midab ahaan iska cadaan ahaa aad iyo aad deegaan iyo hanti fara badan bay ku lahayn gobolka virginia mid ka mida gabdhahoodii Mhm.
ayaa u guurtay gobolka Ay.
tennessee hay marka gabadhaas ayaa gobolka tennessee waxay ku dhashay obama ayeydiis hooyadeed kun iyo siddeed boqol iyo soddon iyo afartii ab obama ayeydii hooyadii hooyadeed waa gar marka gabadhaas waxaa la odhan jiray Eh.
ana banj ana banjo looran jiray ha waaya gabadhaas gabadh ay sii dhashay hay ayaa waxa u guurtay gobolka kansas waxayna halkaas ka bacdi caruurteedii ku dhaleen obama hooyadiis kun iyo sagaal boqol afartan iyo labadii waa garta Ala- ha- haddaan ku weydiiy laakiin ee haruno dee markaad fiiriso obama ee dadkii dhinaca hooyadii ka soo jeeda ee uma eka dad dhiig madoobay ku jiro oo waa dad cadcad oo cadaanka dee waddankan maraykanka aadka looga yaqaana ee timaha cad way u badan yihiin weliba waa gartay marka ma tilmaamayaan ee si sidaa ka sahlano oo ay ay dhiiggaasi ay ay leeyihiin dhiig madooba waa ku jira way iyaga laftigoodaa sii faahfaahiyey Haye.
Wa- reerkan banj reer banj aadiye laba qoys bay ahayn qoys Waaga.
dhinaca cadaanka u yara dhow oo aad u cad waa garta oo deganaan jiray gobolkan virginia garta iyo qoys deganaan jiray ee, gobolka north carolina si fiican marka obama hooyadii iyadu waxay ka soo jeeday qoyskan cadaanka ah oo dhiigga caddaanka oo ku bata dhiigga cadaanka ku bato gobolka virginia waa garta marka qoyskaasi wuuba sii tarmay oo gobollo kala duwan bay degeen colorado tennessee kansas virginia north carolina meelo gobollo kala duwan bay degeen Waaga.
reer Marka- banji baa layidhaha wagat marka hadda qoysaskaas aa aad sheegayso ma jiraan dad kale oo yacni q- dadkan hadda lagu tirinayo inuu obama asal ku leeyahay oo la yaqaano ka suko marka la tilmaamayo inay gobolaya iska degan yihiin oo la odhan karo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebelaayaa ku jiro hadda gobol hebel ay degan yihiin iyo meesha way jiraan Waaga.
oo dadkan hidaraaca samaynayay qoysaskaas oo dhan way la xiriireen xaqiiqadiina qoysku waxayba leeyihiin iyaga laftigooda israadsaday hadda ka hor Haye.
d n a iyagoo isticmaalaya Waaga.
waxay leeyihiin website ay ku soo bandhigaan meesha ay ka soo jeedaan meesha ay galaan abka ab maaragtay ablaablaynta qoyskooda iyo Aad meesha iyo- ka soo jeedaan oo dhan ay ku dhan yihiin mid ka mid afayeen bay leeyihiin Ma- waxaa la yidhaahdaa mark bunch baa la yidhahdaa weli magaciibu isaga- magaciyaa la wataa weli Ha.
cajiib marka ninkaasaaba hadlo wuxuu leeyahay isagu wuxuu ku doodayaa isagii obama inay yihiin ilma abti shanaad inay yihiin oy uba sheegtaaba isagu in Ha.
obama qaraabada yihiin ha waana nin cadaana Waa gartay.
oo timihii baloondhiga cadaan cadaanka hale marka wuxuu leeyahay obama ilma abtigii shanaad ayaan nahay ayaan nahay annaga waxaana markay iyagu baadheen qoys ahaan khubrada keliya kumaysan lahayn khubrada ka hor bay baadheen iyagu oo ayagu markay khubaradan intaanay ji- intaanay u imaanin ka horba obama waa u tirsanaa maya uma tirsaneyn markaas khubrada ayaa baaritaankoodii la galay waa gar markaasay khubradii caawiyeen saasay ku ogaadeen obama inuu iyaga inuu xiriir xiriir leeyahay hadduusu u tirsan yahay hadda u tirsan yahay marka waxaan leedahay haarunow haddii obama laysku haystay waa muslin iyo amerika kuma dhalan iyo arrimahaas hadday tagnaayeen hadda wuxuu ka soo jeedaa isir maraykan intaasuu sana deganaa ha oo dadkii madowga ee africa ka yimid ayaaba hooyadii laftigeedu ay dhinac ka galaysaa dhiigooda marka la fiiriyo ninkan mark banji laleeya wuu hadlaya wuxuu leeyahy annaga laftigaygu si madax bannaan baa u baadhnay inay dadkaas madowgii ayna galaan markaan baadhnayna oon d n a waxaasoo dhan aan adeegsanay waxaa noo soo baxday dadka faraca nagu leh asal ahaan inay kasoo jeedaan africa gaar ahaan lagu tuhmayo agagaarka cameroon waana meelihii dadka addoonta laga keeni jiray aad iyo aad marka iyo wuxuu leeyahy tani waxay maaragtay xaqiiqo u tahay oo aan daah saarnayn yacni dadkii african american ka ahay waddankan la keenay inuu obama isir ku leeyo dadkaa ka soo jeedo dhinaca hooyada dhinaca hooyada oo weliba dadkaas qaarkood markii hadda obama markii ugu horreyso la dooranayay haddaan ku raaciyo ay qaar fara badan oo ayaga ka mid ay lahayn war ninkani madowgeenna ma aha namana dhaqan yaqaanee huwa afrikaan afrika abii ka yimide yaanaan dooranin qaar baaba sidaa lahaaba Wa- wa- waa sax weeyaan dhinaca kale i- isaga obama xaaskiisa michelle obama iyada waa la xaqiijiyey inay kasoo Absolutely, yeah.
jeeday dad adoono oo dadka madowga maraykanka ee la keenay qarni boqol afar boqoloo sano ka hor wadankan inay- inay inay ku jirtay marka obamana hadda hadduu dhinacaas galay waxaan u malaynayaa sheekadu inay isuu soo toosayso doorashada soo socota su-aalahaasi aysan iman doonin aysan iman doon meesha ka baxayaan aad baad umahadsantahay aaron
waa hagaag ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna waxaa la soo gaaray qaybtii aan idinku maqashiin jiray fanaaniinta waxaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay aad barnaamijkan ku dhegaysateen waraysi falastiin axmed iimaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ay kula yeelatay magaalada toroono ee dalka kanada fanaanada faadumo cali nakruma caawana qayb kale oo waraysigaas ka mid ah ayaan idin haya wadankii markaad ka soo baxda ood qurbaha timid maxaa kuugu yaabadnaa ama aada wadankii ugu hilowday ama ku dhibay ama aad ka heshay wallaahi waxaa la yidhi eh, dadkan caddaankaa markay maamahayaan bay waxaa dhahay bay waxay wa- afkooda waxaan ka maqla home sweet home horta wax kastoo lagu siiyo xoolo kastood heshid barwaaqo kastood heshid gurigaagii meel la mid ah horta ma helaysid halkan waxaan la kulanay eh, cimiladii oo qabow afkii oo anaan si fiican u garanayn dadkii guryihii aan aan hoostooda fariisan jirnay dariskii aan la daahi jirnay sheekadii xaafadii wixii oo dhan baa marka waxaa kugu inta badan aniga fa- anaga eh, runtii aniga anigu waan ismaanweeliyey si aan laakiin dadka inta badan waxaa daltabyo wax la yidhaahda ayaa ku dhacay naagihii qaar baa isla hadlay ilmihii iyo odooyaasha waa is- waa- waa kala tageen yacni dhibaatooyin badan baa nagu dhacday oo aan lasoo koob kama sheekayn karo runtii ee marka meelshaad ku dhalatay oo afkaaga iyo diinteeda iyo dhaqankeeda aad lahayd aad taqaanay meel kaaga fiican male waxaa jirtay aniga markaan xamar marayno ee jidadka markaan marayno ama xafiisyada markaan tagno ee taraafikada hataa jidkoo xiran buu ku dhihi jiray mar fanaanadii miya mar ee ee xafiisyada markaan soo gala waa fanaanad heblo ka wareega shicibku siduu kuusoo ee marka halka kan dee wixii qiimahaagii iyo waxaad ahayd wax garanayaba male maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday khadrad daahir ayaa waxay ila joogtay sanad bay halkaan nala joogtay haa markaasay waxay igu tiri ee, runtii ee, markaad cusub tahayna jeebku marbuu ma- marnaadaa markaasay waxay igu tiri naana keen aan asxaabtaas meel soomaalidu tagto aan tegaynaa eh." ee, markaas saa iri maxaan ku fuulaynaa taxi say tiri maxaa taxi u fuulaynaa jidkana istaaji ma qofna yaqaanaa waayeynaa oo baabur wata kaasaana dafaaya saa iri naa jooga dee meeshaan meeshii ma ahay say tiri naa soo baxnayaa labada yadii baa soo raacnay waa soo labisanay jidkaan istaagnay jidkaas waxaa leeyahay jeen iyo fiinji wax halowna dhaha wax nala hadla markaa dadkuna baabuurtan iyo hadda xoogaa qofkaan baaba hadda ma, laguma badneen marka ayadaanan diidi waayo markii hore waan ogaa meeshaan aakhir inaan bas ka raaci doono marka eh, markay tegi weyday baan baan u bal weyday dhex jiifnay jeen iyo finji waan dhex joognayo jidkaan kumarnaa jawaab li ya noo helow naana keen intaan beydkaas u qaaday baan ku iri baan ku iri meeshaan dhuu cagaarane baskaa aan fuulay sidii akhirkii baskii baan ku fuulay marka meeshaan laga aqoon waxba ma tiidha halkaa markii qof naag fanaanad oo annaga aan isku levelnahay annaga banaankaan tegi jirnay dad aan kusoo aragnay banaanada adduunka markaan sidii nigeria black festival iyo yurub markaan tegi jirnay dadkii nala joogi jiray markaan aragno halkaan ayagoo joornaale inta lagu soo dhigo laga daba ordaayo oo tiyaatarada loo xirayo annagiina waxaa lagula dhahaya male baan dalkii xasuustaa ooya waxaa iraadaa war dadkan yaa u sheega inaan dadkaan isku isku level ahayn yaa yaad u sheegi kartaa marka laysma weydiiyo macaantay meeshaas oo kale markaa jabuuti tagtay waxyaabaha dad badan ay xasuustaan waxaa kamid a heestii dib baa loo noqonayaa heestaasi waxaa ka muuqatay rajo badan in aad qabtay bal rajadaadii ka waran hadda iyo dib u noqoshadii wallaahi santanagruub waxaa jirta oo dad badanna runtii ay aad kadibna markay dowladdii burburta aada lagugu xasuustaa riwaayaddii qabyo oo aad kaalin fiicanna ku lahayd waxyaabo badan oo qurbaha ka jirana aad kusoo gudbisay dhibaatooyinka waagaas aad ka hadlaysa oo qoyska iyo ku saabsanaa ha bal tusaalooyin ama haddii ay jiraan sheekooyin aad kala socon karto wuxuun maxaa naga xasuusin lahayd wallaahi waxaan ka xasuusin lahaa riwaayadaasu dadku riwaayad bay u qabeen laakiin riwaayad maahan hanuunis bay ahayd waxaan tusaynay dadka qurbaha yimid waxa ku dhacay ilaahay nabadaha ka gaarsiiyo riwaayadahaas waxaa sameeyey abwaanka caanka ahaa sangub annagoo wadna inaan riwaayaddii saddexaad sameyno oo aan ku sameyno markii riwaayaddii labaad aan ilmo dhalay ilmihii gabdhahaygi waa tii la guursaday dad caddaanay waxaasaa guursaday bal ilmihii aayaheebay yeesheen maxaa jira laba dhaqanoon islayn baa gabdhihii ilmahoo ilmihii kasoo baxaya ilmihii iyo waaridkii maxaa kala haysta yacni aayadarada ay salka ku hayso dhaqamada kala duwan ayaan rabnay inaan ka hadalno waana wax daruuri ah welina waan ku wadaa haddii hataa sangu la waayo anigu riwaayadaha maxay ahayd mar aroosyadaan tagaa meel kastoon tagana gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku waaniyaa war dadkiina guursada si aad wax aad aftaqaaniin aada u dhashaan maxaa jira dadkii gabdhihii guursaday ajnabiga laba markay ka dhasho ama gabadhii waa la dilaa ama ilmihiibaa si ka noqda yacni waxaan kula dhaqayna kula jismi ahayn weeye marka waxaas waxay ahayd hanuunin welina waan wadaa anigu meel kastoon tagana gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku waaniyaa sidii hooyada aabbaha ku dhaqi jirta u dhaq ninkaaga ha ku dayan dadka kan ilmahaagana af soomaali kula hadal maasan tahay mid ka mid a heesaha ku jira riwaayadaas oo aad ay dadku uga helaan waxay ahayd laysmana dirqiyo laysmana dagaale waa la kala dambeeya
waxay ahayd horta riwaayadaas waxay ahayd riwaayaddii waxay ahayd qabyo two bay ahayd marar badanaan heestaas weligu kusoo ceshada adduunyadu waa degdega oo dharaarbaduuday degtaa siday doontay fashaa
heestaasi waa la kala dambeeyaa ee laysmana dirqiyo fanaanada nagruumaha ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa nagruumaha waxay magaalada toronto ee dalka kanada ugu warantay falastiin axmed imaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale dhegaystayaal barnaamijkan isku maqlayno waxaan aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb gashaba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaaga cashe ibraahim aadan cashacuud aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxayna nala socodsiinaysa dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington oo aad si toosa uga dhegaysanayseen laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imaanaysay washington